Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Jubbaland Axmed Faarax Cali Aweys ayaa ka warbixiyay waxa ay ka qabteen horumarinta farsamada gacanta ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo qorshayaasha ugu dejisan horumarinta adeegyada farsamada gacanta.
Waxaa jirta waxbarashadu waa mid toos ah iyo mid dadban oo isku dhex wadnaa oo is- oo isfeer socdaan. Ardaygu markuu gaaro dare uu ka weynaado waxbarashadii iskuulka iskuulka lagu geyn lahaa markuu ka weynaado waxaan sameynaa fasalla gaar ah iyo iskoolla gaar ah iyo xer- xarumo gaar ah aan u diyaarinay waxaan qo- baraa sida wax loo aqriyo sida wax loo qoro iyo xisaabta intaan markaan baro haddana xirfad baan baraa midaasay ku shaqaystaan marka hadda laba xarumood baan dhisnay oo ku yaala magaalada kismaayo Eh, meesha la yidhaha galbahaare mid baa ku yaala afmadowna mid baa ku yaala oo xarun farsamo gacan ah oo lagu barto farsamada gacanta oo keliya iskuul dhan oo dhisan oo institution rasmi ah marka sidaasaana iyagana u qaabilaa oo dhinacay socdaan waxaa kaloo jirta dadka waaweyn oo iyaguna waxbarashada ka daahay ama mobilada aan isticmaali karin iyagana saas oo kale akhris qoris baan baraa kabacdina xirfado yar yara baan baraa oo adiga sida dumarka oo kaleeto dharkarinta harqaanka ilaahay kuma daraade een, sida loo sameeyo waxyaalaha macmacaanka iyo rootiga eh, waxyaalahaas oo dhan baa la baraa raggana waxaa la baraa korontada iyo waxaa la baraa een, eh, wa- farayaamada iyo sida bulkeedka loo sameeyo iyo sida tuubooyinka loo sameeyo iyo sida baabuurta loo sameeyo loo dayactiro waxyaalahaas oo dhan baa la baraa si ay xirfad markay wax qoraan oo wax akhriyaan oo xisaabtana u bartaan ay xirfad ay ku shaqaystaan u helaan marka way isbarbar socdaan sida looga shaqeeyo waxbarashada toosan ayaa waxbarashada dadbanna uga shaqeynaa inaan intaa kasii dheerayno oo iskool gaar ah oo polytechnic la yidhaahdo oo ardaydu markay dugsiga sare ka baxdo ay toos u aadaanna hadda waa ku tala jiraa waana sameynaynaa insha allah